فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo wakhtigan oo kale habeen walba aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ay soo galayso caawo hadda waa la qadaro qodobada aad barnaamijka iyaga ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin oo la wareegay deegaanka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose kadib markii halkaasi uu ka dhacay dagaal looga saaray askarta maamulka jubbaland xogo dheeraada oo laga helayo dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka buule xaaji iyo natiijadii ka dhalatay ayaan dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa saxaab saraakiisheed iyo walaalahey intaa lagu dilay sarkaalka canwar bin ismaan bartanaa lagu dilay saakiin dhiiggiisa wixiis aan dhagnay cadeemankiisa waa kana saxaab baa ujeedaa waa dowladda federaalka oo saraakiil iyo askar iyada ka tirsan ku laysay magaalada afgooye ee shabeellaha hoose xilalka ay hayeen saraakiisha la laayay iyo askartii badbaadeeyey qaabka loo shirqoolay oo ka sheekaynaya ayaannagu waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maadaama baahida loo qabaa ay saa'id tahay lacag fiicanna uu gooynayo dad badan marka ay magaca tayaglow maqlaan waxay soo xasuustaan canabka iyo malabka cad walow midka gaduudanna halkan laga helo waa xalqadii shanaad ee taxanaha bakool maqalka muuqaalka oo xiise gaar leh ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ku dhaliilay waxqabad la'aan iyo boobka dhulalka dadka shacabka ah isagoona sheegay inaysan aqbali doonin muddo kororsi waxaad dhuuxa caawa sidoo kale ku maqli doontaan soomaalida n f d ee ay kenya gumaysato oo ku jira xaalad aad u liidata kadib markii deegaanada dhulkaasi laga waayo waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada xildhibaano mombaasa ku shiray oo arrintaasi ka cabanaya ayaan dhuuxa idinkugu haynaa warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaad sidoo kale barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa waa habeennimo isniin ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha afaraad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa saddex iyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaad goordhow dhegaysan doontaan balse waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo qayb ka ah dagaal maanta ka dhacay deegaanka buule xaaji waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay dagaalyahanada al-shabaab ayaa maanta dagaal culus kula wareegay gacan kuheynta deegaanka buule xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xoogaan haatan deegaankaasi ka helayna waxay tibaaxayaan in ciidamada jubbaland ay ka firxadeen saldhiga kadib markii u adkeysan waayeen rasaasta ciidamada mujaahidiinta dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxay weerarkaasi ku dileen shan askari oo saddex ka mid ah lagu soo bandhigay deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose halka sidoo kale lagu dhaawacay weerarkaasi lix askari oo ka tirsan ciidanka maamulka isku magacaabay jubbaland ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale weerarkaasi ku soo qaniimistay hub iyo saanad milatari haddaba ciidankii maanta laga saaray buule xaaji ayaa bulshada ku hayay dhibaatooyin kala duwan hogaamiyeyaasha dhaqanka ee beelaha dega magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkaay ku qabeen ciidamada jubbaland odayaasha dhaqanka u waramaya idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa waxay sheegeen in dil dhac iyo kufsi intabay u geysan jireen ciidamada jubbaland in dil dhac iyo kufsi intabay u geysan jireen ciidamada jubbaland iyo kuwa danaba hadda kadibna aysan wax dulqaadah u yeelan doonin ficiladooda foosha xun ayna ka go-an tahay in beeluhu ay iska caabiyaan
ciidamadaas maraykanka uu dababaray oo gaalada ah oo maraykanka ii ma ogtahay eh, nimanka la yidhaahdo eh, imaaraadka iyo inta la midka ay eh, wataan dhibaato fara badan baan ku qabnaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dil iyo kufsi iyo dhac iyo barakacin ballaaran oon qof waayeel ah iyo qof dhallinyaro ah iyo qof ma ogtahay nugul midna aan arxan loo samaynaynin dhibkaas faraha badan iyo barakacintaas aan ku qabnaa gaalaa wadato dadkana diin bay ku kala tegeen nimanka soo duulayo oo imaaraadka iyo haddii alla kuu diidin ay maraykanka wataan waa niman gaala ayay ku mabda ah annagana dad muslimiin baan nahay haddee muslin iyo gaalna laba wada ay kala qaadeen sidaa awgeed baan marka yay nagu barakacinayaan naguna baabi'inayaan deegaankan u- u u gubayaan oo u dhibaataynayaan axmed nuur xaaji cabdiraxmaan sheekh ismaaciil inta ayada ahaa iyo in ka badanba waa jiraan ciidamadan waxaan ka hadlaynaa maraykanka u daacadda ah iyo kuwa lamidka ee kale maamulka jubbaland oo wada shaqaynta leh ma u turaan dadka oo ma u naxariistaan mise een waxyeelay u geystaan may waxyeelay u geystaan tacadiya ka dhan ay geystaan dil bay geystaan dhac bay geystaan boob bay geystaan kufsi bay geystaan dhibaatooyin fara badan bay ku qabaan dadka shacabka ee ku nool deegaanadan ciidamada ayada oo soo duulo ee isugu jira muxuu ahaay salbiyiinta iyo murtadiintaba dhib fara badan buuna dadka shacabka ku qabaa Eh, haye maxaad een, xusi kartaa oo adiga aad ma dhe- oran kartaa meel heblo iyo meel heblo waxaasaa ka dhacay oo aad dadka u tilmaami karta meel walbo ay soo galaan dhibaata ka dhacdo dumarkii joogay bay ku garaaceen oo ku jir dileen wixii dukaamo ku yaallay bay boobeen degmooyin fara badan ee ka hoos imaanayay degmadan kismaayo iyo horay u gubeen waxaa ka mid ahaa degmada qudus beerxaani baa ka mid ahayd yaqdabayl baa ka mida kaanjiroon baa ka mida buulaxaaji baa ka mida deegaano fara badan ee dadkii deganaa ee shacabka ay ka barakiciyeen oona la tirini karin baa jiro mid walbana waxay ka geystaan tacadiye ka dhan- ka dhan ah haddii qof dumara arkaan maxay samaynayaan
waa kufsanayaan waa garaacayaan oo waa jir dilayaan waxaan kala kulannaa dhib iyo shiddo iyo dhac iyo ma aragtay barakicin iyo ayagoon kala aqaanin ee, ma aragtay maamul iyo shacab aan kala kasaynin oo si indhala'aan eh, u cadwaayaan ummadda soomaaliyeed masaakiinteeda iyo bacd ilaah waa ku roy iyo xoolaheedaba
maxaad ula jeedaa ayagoon kale aqoon shacab iyo maamul Ee, waxaan u u aqaanaa magaalo dhan oo deggan oo xabada laskayga furaya habeen oo la- ma aragtay aan loo aabayeelaynin oo guryahii la duminaayo oo la jibinaayo oo guryaha barkood la bartilmaam- la bartilmaameedsanayo oo ma aragtay ilaah waa ku roon la gubaayo Ee, wax aan shacabka ku fiicneen ay samaynayaan wax dowlad ay ka dhowdahay iyo wax ka dhowaan doona midba ma taalla meesha ciidamada mujaahidiinta ayaa markii deegaankaasi ay la wareegeen waxay ooda ka qaadeen maxaabiis ku xirnaa xabsiga buule xaaji iyadoona sida la sheegaya maxaabiista u kaxeeya dhanka deegaanada ay maamulaan saldhigii ciidamada jubbaland ee deegaanka buule xaaji ayna warar ku tibaaxaya inay gebyahaantiisa burburiyeen dagaalyahanada al-shabaab duqaymo ka dhacay khaza ayna ku shahiideen dad badan oo shacab rayda ah galbeedka xerada jabaaliya ee waqooyiga qidaaca khaza duqayn ay ka geysteen ciidanka saynada yuhuudda waxaa ku shahiidiyey sida la soo warinayo saddex ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo aad u fara badan sidoo kale waxay ciidamada saynada yuhuudda ay duqayn ku burburiyeen dhismo dhowr biyaana ka kooban oo ku yaala deegaanka tawaame ee waqooyiga qidaaca waxaana halkaasi xilliga ay duqayntu ka dhacaysay ku sugnaa dad badan oo shacab rayda ah iyadoona halkaas ay ku shahiideen dad aad u fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen agaasimaha guud ee xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza ninka lagu magacaabo ismaaciil la tawaam ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay in duqeymiyay sagaalkii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada yuhuuddi ka geysanayeen waqooyiga khaza ay ku shahiideen wax ka badan saddex boqol oo ruux oo shacab rayd ah iyagoona dhaawacay boqolaal ruux oo kale ciidamada saynada yuhuudda ayaana waxay bilowgii bishan weerar xooggan ka bilaabeen waqooyiga khaza kaasoo ay ku gumaadeen dad badan oo shacab aan waxba galabsan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saac inu soo dhaafnay ayaa gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo laba ruux halkay ku dhaawacmeen wax ka badan boqol labaatan iyo siddeed ruux oo kale sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca ghaza dhulgadhiid aad u xoogan ayaa ku dhuftay dalka etoobiya wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya in dhulgadhiid xoogan uu ka dhacay dhowr magaalo waddankaasi ka tirsan dadka ku dhaqan xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ah ee adis ababa ayaa dareemay dhulgadhiirka waxaana la arkayay dad fara badan oo kasii cararaya guryihii ay deganaayeen dhulgadhiirka ugu xoogan ayaa wuxuu ka dhacay ismaamullada canfarta iyo oramada wakaaladda wararka u faafisa dowladda xabashida etoobiya ayaana sheegtay in dhulgadhiir cabirkiisu yahay afar dhibic lix uu ku dhuftay magaalada metehera ee ismaamulka oramada iyo dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka canfarta mas-uuliyiin ku sugan gobollada ay dhulgadhiirku ka dhaceen ayaa sheegay in hakad la geliyo isku socodka gaadiidka dadweynaha si looga feejignaada khasaaraha ka dhashanaya dhulgadhiirka ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha maaliyadeed iyo midka bashariga ee ka dhashay dhulgadhiirkan dad badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalu ka dhacay waddanka kenya deegaano ka tirsan gobolka tenerife ku yaala xeebaha kenya ayaa waxaa ka dhacay dagaalla baan oo u dhexeeya qabaa'ilka ku dhaqan deegaanadaas taasoo sababtay dhimashada ugu yaraan sagaal iyo toban qof iyadoona ay boqolaal qoys ka qaxeen deegaanadaas dagaalada dhiigga badan uu ku daatay ayaa u dhexeeyay qabiilada kale ah orma iyo bokuma kuwaasoo sida ay warbaahinta kenya ee sheegaysa isku haysta dhulbeereed dhul daaqsam iyo meelo biyo fadhiya oo xooluhu biyaha ka cabaan guddoomiyaha gobolka teneriva iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu eedeynayaa inay qayb ka yihiin hurinta colaadahan sidoo kale afayeen u hadlay waaxda dembi baarista ee dalka kenya oo lagu magacaabo moxamed ibraahim aamin ayaa sheegay in mas-uuliyiin ay qayb ka yihiin hurinta dagaalada qabaa'ilkan dowladda kenya ayaana ku dhawaaqday in qaar ka mid ah deegaanada teneriva loo aqoonsaday goobo halis ah oo aan la tegi karin xaaladda gobolkan ayaana weli kacsan iyadoona ay jirto cabsi laga qabo in dagaaladu ay sii xoogeystaan ayna ku dhintaan dad intaa ka badan duqayme ay ciidamada milatariga ee suudaan ka geysteen magaalada khartuum ayaa sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kooxda gurmadka degdega ee dalka suudaan ayaa waxay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ee dalka suudaan ayaa waxay sheegeen in duqeyn xoogan uu xagga cirka ay milatariga suudaan ka geysteen suuq ku yaala magaalada khartuum ee caasimadda dalkaasi kooxaha gurmadka degdega ee dalka suudaan ayaa waxay sheegeen in duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay milatariga suudaan ka geysteen suuq ku yaala magaalada khartuum ee caasimadda dalkaasi waxaanay warar ku sheegayaan in suuqaan agagaarkiisa uu ku yaalo waxaanay warar ku sheegayaan in suuqaan agagaarkiisa ay ku taala xarun ciidan oo ay leedahay kooxda dacmu sariic ee dagaalka adag kula jirta xukuumadda suudaan duqayntan ayaa waxaa ku dhintay sida laga soo warinaya eelawareedyo ka tirsan kooxda gurmadka ilaa iyo saddex iyo labaatan ruux halka ay dhaawacmeen wax ka badan afartan ruux oo kale sidoo kale waxuu deegaanka almaqruunay dalka suudaan martigelinaya maalmihii tegey dagaalla aad u xoogan oo u dhexeeya dhinacyada dalka suudaan ku hardamaya muddada dheer waxaana dagaaladaas ay geysteen khasaare kala duwan oo mid walba gaaray maraykanka ayaa yuhuudda ugu deeqay nidaamka difaaca ee thaada ila wareedyo ka tirsan warbaahinta yuhuudda ayaa sheegay inuu maraykanka si deg deg ah ugu wareejin doono yuhuudda si ay uga caawiso ka hortaga khataraha kaga imaan kara gantalada balaastikada ee dowladda iiraan ee ha inay kor u qaadaan awoodda ciidan ay ku leeyihiin gobolka iyagoona u soo diray yuhuudda sanad milatari waad u badan taasoo ay u dheertay inay ka caawiyeen dhinaca nidaamka difaaca hawada dhinaca kale janaan labiiyo toban ee yuhuudda ayaa sheegay in nidaamka thaad ay ka howlgali doonaan ciidamada maraykanka ee ku sugan dhulka yuhuudda ay gumaysiga ku haysato ee falastiin idaacadda ku hadasha afka ciidamada yuhuudda ayaana xaqiijisay in nidaamka difaaca ay ciidamada maraykanka dhigi doonaan dhammaan xarumaha muhiimka u ah yuhuudda ee ku yaala dhulka ay yuhuudda gumaysiga ku haysato waxaa xusid mudan in nidaamka difaaca hawada ee thaad uu yahay hub casri ah oo loo adeegsaday difaaca gantaalada waxaana loogu talagalay in lagu qabto laguna burburiyo gantaalada balastikada ah inta aysan ku dhicin bartilmaameedkooda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dowladda federaalka ayaa saraakiil iyo askariyada ka tirsan waxa ay ku laysay magaalada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose habeenkii xalay waxaa lagu soo waramayaa in magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan maleeshiyada alfa gurub loogu yeero ay howlgal gaara ka fuliyeen bartamaha magaalada afgooye kaasoo ay ku beegsadeen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka nisa kuwaasi oo ku sugnaa xaafad ka tirsan magaalada afgooye howlgalka oo ahaa mid bartilmaameed ah ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan afar ruux kuwaasoo laba ka mid ah ay saraakiil yihiin labana ay askari yihiin iyagoona intaa kadib kaxaysay toddoba kale waxay sidoo kale dhammaan qaateen agabkii ay ku hubaysnaayeen ciidankani guriga lagu weeraray qaar ka mid ah askartii ka badbaaday shirqowlkan oo ka tirsan ciidanka nisa ayaa la hadlay warbaahinta waxayna ka warbixiyeen qaabkii xalay halkaasi loogu laayay asxaabtooda afar qof ay naga dileen laba waa saraakiil laba waa askari dhib weyn ay noo gaarsiin gurigay naga burburiyeen ee waxay naga qaateen kaamiradii alaabtii noo taagirseen rafiisalka keediya wax noo keedinay naga qaateen qoryaalkii ay naga qaateen raashinkii ay naga qaateen waxay noo dhaafeen ilaa abuurtina ma lahan ilaa hadda meydadkeena waxay yaalan saldig faray ku jiraan ee talaajay nooga jiraan saraakiisha dowladda saasaa loo laayay waxa laaylaana waa dadka saraakiil iska sheegay oo magaca dowladeeda ee shacabka soomaaliyeed iyo saraakiisheena waxaan ka codsanaa dhibkaas noo gaaray inay xal u raadiyaan haddaan xal gaari garin xalkeeda jawaabteeda inaan ka bixinana waajib ay nagu tahay hadda dadaa naga dhintay wiillaa dhaawa naga eh wiillaa xabsi nooga jiro dhibay noo geysteen dhibkay noo geysteen waxaan dowladdeeda waxaan ka codsanaa inay si degdeg ah jawaab naga siiyaan ebo waa mahadsan tahay ciidanku waa ciidan sharciyaysan waa ciidan nabad sugid oo dowladda u diiwaan gelisan talis ay leeyihiin haddii dacwo ama wax laga qabo talis aa lagu dacwaysan karaa talis aa lagu wici karaa ciidan maleeshiyaad meesha ma joogin ciidan qaranaa joogay oo nabad sugid ah oo nabad sugid u dhinto u dhaartay aa gurigaas joogo ciidan maleeshiyaad degmada afgooye ma joogo afarta la dile waa canwar ibraahim ismaame waa taliga waxaanka nabad sugid degmada afgooye khaalid muxudiin waraawe waa sarkaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed atrow waa askari nabad sugid ah wiil kalena la dileen waa askari nabad sugid ah waxaa dilay ciidamada alf group baa dilay sax waa la shaqeyn jireen inkaas oo nabad sugid annahay laakiin kalanaama aan nahay waa shaqeyn aan naga dhex jirtay weligeedaan la shaqeyn jirnay maalin habeen aan la shaqeyn jirnay target wax walba la fuli jirnay laakiin ma aqaana si hadda kamkan u dhahay target beegsi maa jiro si kale maa jirto wallahi ma aqaan laakiin dhibaato xun ayna gaarsi wallahi cadeemanka waxay u qaateen kaamiroodi waxay u qaateen dabagal in lagu sameeyen darteeda u qaateen cajalatika rasiifarkii wax nuu keedinayay raashinkii gurigeena way qaateen qoryaalay naga qaateen bastuulay naga qaateen bambabkii ciidanka lahaana way qaateen waxay noo dhaafeen ma leh saraakiisha xildhibaanadeena waxaan ka codsanaa si degdeg ah inay jawaab ugu bixiyaan afarta wiil way dhinteen waxay ku jiraan istaaldigfeer talaaja ay ku jiraan ilaa wiilashaas laga keenan wax jawaabe kama bixi karno saasay talaaja nooga jiraan askarta waxaa loo dilay horta barnaamijkan barnaamij xalay oo ku talgal oo mishin uu ahaa mishinkaasay tiina ii sheekadii taliyaha waa ka warheyey howlgalka waxaa lalaayay taliyaheena anwar waxaa lalaayay ciidanka dhan gudigeli wax soo bixi kara male haween walba oo howlgal dhacayane weligeed mala dhihin ciidankaaga gudigeli ee xaree weligeed mala dhihin anwar haa waali dile maya dilka asi ma laga bilaabin khaalidaa laga bilaabay waxaa loo diiday dilka horta waxaa loo wadayay saddexda howlgalka ka mid aad anwar howlgalka waa la socday iisheeg ataro waa la socday khaalidaa la socday intaasna waxaa loo sameeyey oo la socday atar iyo khaalid iyo anwar in la dilo haa ninkan kale oo la dilaayana oo difaaca saaranne ileen qoryo wataa ninkan la dilaayo walaalkiis ma fiirsi kara saas darteeda loo dilay markii labadooda dileen gudahaysii sii galeen ataroo usoo albaabka sii baxaaya markaasay sii dileen ciidanka alfa gurigu waa dilay oo howlgal ku jiray iikaani dulay kasayna u dileen weli gacanka ninka oo haystay taliyaha waxaa kasoo xukumaya iishakadii weli wuxuu sii dhahay taliya guriga waa galnay guri kale dhiman oo soo afjarayna maa jiro qofkaa sheegaysa waa soo afjarnay haa waa dilnay waa soo afjarnay qof kalena guri kale hagelinna la lahay haa qof kalea soo hagaay qofkaas waa ma dhihi kara laakiin soo afjarnaye guri kale aan galeenna maa jirto ugu dambeyn ugu dambeyn waxaan dalbanaynaa ii sheekadii in amar laga soo bixiyo waxaan dhaceen kasay ahaayeen wax kam la dhahaayo ma jiro wax walbana waa laga warhayay cadaaladaan u baahannahay aniga sidoo kale oday taageersan ciidankaasi oo la shaqayn jiray ayaa isagana wuxuu ka waramayaa qaabkii xalay halkaasi ciidankan loogu baaba'shay ciidamada oo hadda ooni soo weerareen oo degmada afgooyo soo weerareen oo guriyaalkaana ninka kooyeen oo ciyaalkaana bartilmaameedsadeen nabad sugid waaye ciidamada nabad sugid waaye halanay ka soo baxeen afar dhafood ay dileen oo weliba haddana oo ciidamadiioo ka mid ee nabad sugid eh laakiin iyo maba tirsadaanaba waxaa waaye ma tirsado waaya marka insha allah afar dhafood ay dileen laba dhafood ay ka dhaawaceen toddoba dhafood ay wadadeen wixii hubidhagna qaadadeen waxaan sheegaane oo maanta intanka muujiyaane maanta kadib wixii lanii suubiya inaan dadka suubiyaano waayo dulmi laqaadada kora ma'e dulmi oo bannaan ad iska yaala waaye oo dad shakhsiyaad oo deegaanka ah oo degmada afgooye lakabar tilmaameedsadaa waaye afgooy walrooga ciidanna deganya konton iyo siyeed meelay ka degan yihiin iyagoo weliba isbaara qaadadaayaan oo dadkana dilaayaan dadkana dhiyaayaan i roogaan maah marka nin oo gurija iska roogo oo isbaaranan qaadadaana baahan ina si oo bareera cad minjay la'anka kooyo la'an bartilmaameedsado hal gurina malbartilmaameedsane laba gurina malbartilmaameedsane guri walba oo afgooya ah walbartilmaameedsaday waa bartilmaameedsaday gurigiiba hubka jiro ina la dilo hubkana laka qaadado wana wal suubiyi ilmana ula aruursadi kuwoona horay dulmi ulaka haysadi ka jireen ogna dulmi ulaka haysadi kii afgooy laka wadada maxkamad mal soo saaraaw bannaan eed mal soo biyaaw walaagan walcangawa malka dhaxaaw tomon mar ansaani walow hiran wii yaro in hiranay hiran yin wixii hadda hirangna wixii hadda la wadaadina saasoo kale layla weelo waaye waxaan siin sheegaya marka waxaan la hadaleeyaa hadda bulshada reer afgooyan la hadalee war haddiis caamustaangna dhimadaasaan lay haddiis hadashana dhimadaas lay soomaalida laakiin waxay dhatay waarimay sidee warha kaa hero
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan booqashadii ay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ku tagtay magaalada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee boqol muuqaal ay ka diyaarisay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada lixdanaad waxaa alaaba inoo soo jeediyaa doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor waa maxay cudurka isnadaamiska maxaa keena maxaase tale ah oo aad ka siinaysaa dhegaystayaasha bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad u mahadsan tahay human scabis ama isnadaamis cudurkaana waa cudur maqaarka ku faafa caana ah is an intensive pruritic skin infestation caused by sarcopty scabi macnaheedu waxa waa cudurkan waa cudur aada iyo aada dadka cuncun ugu sababa waxaana ka sababa ilma aragtay loo yaqaano sarcopty scabi waa protozoa parasite marka calaamadaha qofka uu ku garanaya waxaa kamid ah inuu cuncunku ka bilowdo faraha dhexdooda xagalaha oo kaleeto inuu qorku arko barida weliba labada qeyb meesha iskugu imaadaan kore inuu ku arko soon xirka ama dhexda ama meesha loo yaqaano macaws xirka in lagu arko kilkilahoo kale wuu galaa ragoo kaleeto wuxuu aada iyo aada caan ugu yahay xaniyaha uu naasahan ama horaadkana waa lagu arkaa ibka waa lagu arkaa cudurka marka meelaha ugu badan oo lagu helo waxaa kamid ah meelaha ummadda ay ku badan tahay sida macaahida xabsiyada iyo xarumaha ciidanka cudurkan marka waa cudur ku faafi kara istaabasho isla seexasho dhar isla qaadasho intaba ku faafi kara iyo nadaafad xumaba marka cudurkan waxaa lagu baaraa oo go-aan lagu gaaraa namber kow in lagu wareysto meeshaad ka imaaday oo lagu ogaadaa labo calaamadii aad sheegtay intaasoo meelba qofka oga dhacaa iyo nabaraha qaabka oog yihiin haddii aan ku daroo kale calaamada caanka ka ah waxaa kamid ah cuncunka habeenkii u dhacaa sababtana waxay tahay cuncunka cudurka wuxuu leeyahay loo yaqaano barois ama godad yarar ah habeenkii wuu kasoo baxaa kadib uu qofka ku bilaabaa inuu cuno maalinkiina qoraxdu ku cararaa wuxuu galaa gudaha jirka marka waxaa dareemaysaa xasaasiyadda iyo asiga waxay kala duwan yihiin xasaasiyadda waxaa laga yaabaa maalinkiina way ku qabanaya habeenkiina way ku haynaysaa meesha asiga cuncunkiisa uu ku haynayo habeenkii weliba marka qabowgu soo dhaco waa calaamadda caanka uu ku yahay waayo marka waxyaala lagu ogaado waxaa kamid a bad observations in la fiirsho qofka meelihii laga arko indhaha la saaro la waraysto microscopigna ayadana waa la isticmaalaa oo ah shaybaar in lagu ogaado lagu arko cayayaanka daaweyntiisu waa pharmacologic treatment oo daawa la siiyaa koleyto daawadaasan dhakhaatiirtaa qorayso qofka marka waxaan isku arko daawada ku haboon qaabka loo qaato weliba daawadiisa waa sun dadka waa la dhibeynaya sida xoolaha loo dhibeeya loo dhibeeya marka waxaa muhiima inuu qoro dhakhtar waxaa jirtoo kale marka xarunta caafimaadka qofku inuu imaado khaasatan isbitaalka waayo daawada loo isticmaalo waa daawo sun ah suntaasna waxaa loo isticmaalaya qaabka loogu sheegay marka ma aha qof bul inuu iska isticmaali karo waxyaalaha ka hortaga waxaa kamid ah in qofka uu nadaafadda ku dadaalo qabeeska faradhaqa la joojiya dharka la wadaagayo sariirta la wadaagayo qofkii cudurkan lagu arkana la karantiilo intuu asaga uu ka baxayo sus u faafin daaqadaha guriga in la furo kale ilaa maalkan waxaa disha qoraxdii leydka ugu dilaa iftiinka in agabka guriga ku jira sida sariiraha birkimaha go-yaha la leyriyo oo qoraxda ay helaan qadar ku filan ayagana waa looga hortagaa towfiiq allahna waafajiyo wabilaahi towfiiq wamaasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal markaan waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad ee taxanaha silsilada bakool waa muuqaalo taxana ah oo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ka soo diyaarisay qayb ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool xalqada caawa oo ah midda shanaad waxaad caawa ku dhagaysa doontaan muuqaal ayaa alfurqaan idinkaga soo diyaarisay magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool
بسم الله الرحمن الرحيم
هنا من قلوبنا بأرواحنا نفدي tayaglow waa magaalo iyo degmo ka tirsan gobolka bakool waxayna xigtaa dhanka bari iyada oo sohodin la wadaagta gobolka hiiraan بعطائنا نعلي
waxa ay caan ku tahay canabka iyo malabka oo qaarkood loo safriyo gobollada kale ee dalka ونسعى ونعلي hadda tayeglow waa xarunta walaayada islaamiga ah ee bakool laamaha kala duwan ee maamulka ayaa xarumo ku leh waxaana ku yaalla dugsiyo qur-aanka kariimka ah iyo madaaris kale oo cilmi lagu barto لا سواه dhismayaasha ganacsiga oo isugu jira baqaare iyo dukaamo ayaa halkan ku sii badanaya waxaana goobjoog u ahayn iyadoo shaqada guryaha la dhisayo ay si dardar leh ku socoto waaxda dhulbixinta ee maamulka ayaa ku mashquulsan bixinta waraaqaha aqoonsiga ah iyadoo dadkii hore magaalada u degganaa iyo kuwo kaleba ay xarumo ganacsi hirgelintooda u taagan yihiin dhismayaasha qaar ayaa gidaaradooda mutuleel dusha laga saarayaa arrinkan oo halkan ku cusub halka markii hore dhismayaasha ganacsiga ee magaalada ugu waaweyn qaarkood ay cariish ahaayeen xogsato badan ayaa halkan ka hela shaqo ay ku qaadanayaan dhaqaalo ay nolol maalmeedka reerahooda ku dabaraan فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل
waan wax ka dhisaa hadda fardhis baa noo socda qol baa qolal baa hadda ku jirnaa fardhiskaas markuu noo dhammaado fargaas baanu ku bilaabaynaa fargaaska markaan dhammayno mutuleelkaan saaraynaa guryahaas markaan dhammayno oo mutuleelka saarno markaas kadib wixii haddana noo soo baxo baan rabnaa inaan qabanno howshoodana waa soconaysaa guryahaas inaan wax ka dhammayno baan jeclna nin walba wuxuu ku jiri wuu- jirid buu ku jiri jiriddii waa ka baxay sar buu helay nin sar helayna de waa farxaya farxaddaas kadib markuu isaga farxo qofka qolkan yaale anaa leeba maba la ahaba ninkii inuu asaga leeyahayba lacagta kaga baxdayna afar kun iyo hoogaa leewey moobeelkay ugu jirtay moobeelka say ugu jirtay ugu jirtay moobeelka waa ku daag waa ku raagti magaaladana magaalana ahayn awel hadda magaaloay noqotay magaalo fiican weeyi magaaladaasna hadda aargadi iyo soonaheedaan taagannahay waxaan ka soo bilownay howl baa halkaa ka soo dhisnay howlkaasi bacdluu ahaa bacdlii markaan ka soo baadnay baqaarihii baa hadda ku jirnaa baqaaraha markaan ka baxno dabaq baan rabaa inaan taagno magaalo fiican baan rabnaa inaan ka soo saarno meel walba inta laga soo tago in booqasho loo soo tago baan doonaynaa magaaladana magaalo inaan ka soo saarno baan rabnaa
بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل لله dadka gudaha dalkeena iyo dibaddaba ku nool waxaa iyadoo warbaahinta shisheeyaha iyo midda maamulada asiga raacsan la adeegsanayo loo sheegi jiray in meelaha xarakada shabaab ulmujaahidiin ka taliso lagu hoogay laguna bacay hadda muuqaalladan waa itus oo itaabsii isha ayaana qof walba macallin u ah
لله لا لسواه لأننا markii xarakadu ay gaashaanka u dhigtay dimuqraadiyadda qarmoon ee dowladaha shisheeye iyo saaxiibadood ay wadaan beddelkeedana ay bilowday in ay hirgeliso ku dhaqanka shareecada islaamka balaayiin dollar ayaa lagu maalgeliyey hay-adaha warbaahinta siyaasiyiin iyo ururo iyo shakhsiyaad kale dabeedna waxaa la faafiyey wixii af labadaanle uu weri karo ama gacan lagu qori karo oo xumaan ah maxaase laga dheefay soomaalkana kama dhammaan dhabta iyo xaqiiqadana ah haatan la dhugan maayo فبالروح سنفدي حمانا mid ka mid a mashaariicda ay walaayadda islaamiga ah ee bakool hirgelisay waa dhismaha suuqa bacadlaha tayeglow ee loo yaqaan bilicsamo waa dhismo weyn oo kor ka dadan lehna saddex albaab gudahana waxaa ka dhisan afartameeyo qol wuxuu furan yahay maalintii iyo habeenkii xilliga hore oo dhan waxaana ku beec mushtara ganacsato rag iyo dumar isugu jira qaar ka mid ah ganacsatada suuqa bilicsamo ee magaalada tayeglow ayaa u warramay warbaahintan islaamiga ah ee alfurqaan
لله لا لسواه لأننا صناع الحياة صناع الحياة قرآننا يا راية تعم يا راية النفس به تسمو آه، دستور الحياة به ننفو لجنة الخلد
wayba gadaane dharka jibnida oo noocyadiis kala duwan sida oo baataga iyo mayla raaya calaabtun kale oo dharko oo noocyadiis kala duwan ku kooban miilunka gadaan marka saas dartiya insha allahu tacaala wayba ka faraxsanaa ini miilun qiimaha badan leh oo nadiifka ee dhaniin dhisi oo dhowaan haka biirni unoo marka horaana dadka ganacsatada oo jimlada gadaaw suuqa dharka gadaaw kuma tahayni iyo haddana wayban haniin mayla raaya miil oo bilacsano la raw xarunta bilicsanoo la rawna haniinguuri yamiilun insha allahu tacaala noo ka faraxsanno ka degayno dareenkano maybaa ka bedelinyaa eed iyad boqolkiiba boqol maybaale maybaa ka ganacsadaanaya miilo oo cooshado amase laku sameey cood oo laka dhoobay xaarilo xaruntoyba leetaa horta saddex ilbaab oo waaweyn suuquna wayba leeya guddi oo liinsuubi nadaafadda ku shaqeeya iyo nidaamka guud ku shaqeeyaba leey korontadana saadii baragaasa dee degmada dhoma ka jarta intana ka jarta saas dartiya marka taxadarka ee xagga oo korontada dablay naqotoy walkasalay naqotoy dhallinyaro ka shaqeeyaas oo foojigan walaagi oo cilad ee kooy iyowas degdeg elinka weere wayba xalliyey taasna guddiga linsuubi iyo xarunta bahmeel araay bilacsamo marka wayba leenaaha ayad iyad aan ka farxsano dareenkanoona boqolkiiba boqolo way leenaa dee dadka muslimiinta ee kubaxsan meelooyinka oo mayl araayo walaayooyinka aan maamulaan wayba jare amni iyo nabadgelyo iyo raaxo iyo ganacsi si isiinba argaasan bilicdiis iyo horumar oo magaalooyinka laga suubiyahay u suubiyahayaan hay-ad linku dabaroogn mayl araayo kontarogto iyo mashruuc walkale linku dabaroogn oo walaayo islaam oo ku dhaqansheen shareecada islaamka iyoniin sameeyahay iyo si isiinba argaasan kalnoolana isiin wayba lanaas oo mayl araayo nin kala noolnataan iniha ka dhawaataan waana fiirsataan waana ku waana qaadataano taas dartiya amniga una ka noolana waybaa leenaha boqolkiiba boqolu tantiyeeluna maaman la jirtooba oo meel araay walaayada bakool taasna waybaa leenaha yeena tukaan la dhacaw male miila jabsadaaw male burcad male ciyaal oo ciyaal suuqe oo laku obsadaayo wala qasaayo macnaha amniga kharkhalgeliyaaw male taasna wayba aan rooge ciidan la araw xisbiga islaamka taasbaaba la dagaalame marka alxamdulilah waybalana ganacsi qurux badan oo horumarshayna fadaana rajeeyaan ani inta kusii ziyaada waylanaa marka ciddii intaasayba gacanlayseedii oo walaayada islaamka anka horeytan waylanaa shukran lakum
ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله لله لا لسواه لله لله
magaaladan iyadoo muddo toddoba sano gaaraysa shareecada islaamka lagu xukumayey waxaa sanadkii laba kun afar iyo tobankii duulle aan ku qabsaday ciidamada etoobiya waxaana dagaal badan kadib laga kiciyey laba kun lix iyo toban ganacsiga iyo waxbarashada iyo wax soo saarka beeraha ayaa xilligaa burburay ha yeeshee waxay dib u soo kabteen markii laba sano iyo dheeraad kadib gacankuhaynteeda ay dib ula wareegtay xarakada shabaabulmujaahidiin ka helhelashada hagaaskii iyo habsaankii kadib reer tayeglow waxay hayaan helin aan lahayn heedaan lagu hantaatuuroodo
الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل mid ka mid a fariisimihii ciidamada etoobiya ee halkan gumaysiga ku joogay waa suuqa xoolaha lagu iibiyo raadadka dhufaysadii ciidamada etoobiya ayaa weli halkan ka muuqda waxaana dhulku uu yahay mid meelaha qaar weli ay bannaan tahay halka meelaha qaarna waxuun geedaha ka soo baxeen maadaama ciidamada etoobiyaanku dhul ballaaran ay dhirtii ku tiilgebi ahaanba jareen xaasnimo ku jirtay darteed iyo cabsi ay ka qabeen in loogu soo dugaalo oo la soo weeraro dabeedna la laayo
ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل سنعطي
dulaalinta khibradda u leh xoolo iibinta ayaa si xiise iyo xamaasadla u wada shaqada waxaana intii suuqa aanu joogna arkaynay ari la gorgorinayo oo dabeedna la kala iibsanayo سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa markii ugu horraysay ee isku ballaarisay gobollada iminka ay ka taliso waxay la dagaalantay haraadiga mooryaantii qowlaysatada amaba burcadda ahayd ee dadka shacabka ah dilka iyo dhaca u geysan jirtay taasi waxay keentay in haddaad wadato jawaanno lacag ah cid ilxun kugu fiiri karta aanay jirin iska da'a in maalkaada la hunguriyeeye ee hadda halkan suuqa xoolaha ee tayeglow rag ganacsato ah ayaa loorar lacagu ka buuxdo mootooyin ku keensaday kuwaas oo isugu jira kuwo xoolo iibsanaya iyo kuwo lacagaha sarrif u rabo oo doonaya in shiilin soomaaliga dollar loogu beddelo haddii uu yahay kaash amaba kan danabaysan ee moobeellada ku jira شمسنا امجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي lacagtan magaaladan ka keennay Aa, ganacsadaan ahay raashin baan ku soo gaday haddana saraf baan la rabaa inaan duulaa yidhahda inaan ku bedelo lacagtan ilaa sagaashan milyan waa Aa. alxamdulilah nabad baan haysanaa iyo amni ilaaha mahad iskale waxna waardiyey male Wey.
keligeyaan soo qaaday mootadee ku soo qaaday Wey.
Marka, mayo lacag intaan leewaado waagaas aan wadda aan la mari jirin ma- ma ma jirin waxaan loola mari karin macnaha waxaa jira macnaha mooryaano waddada taagan in laga qaataa laga- laga baqayaa lacagtan eh, heerkan intaan gaartay ama lagugu dilo nafsadaadaba lagugu dilo marka sidaa daraaddeed micnaha ma la qaadan jirin waddada lama jirin alxamdulilah ilaah mahad iskale meesha allaal meesha xarakada joogta meesha rabaan la maraynaa mootadeena gadaal ka saarnaynaa
راية تعلو تعلو يا راية النفس به تسمو تسمو دستور الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
beeraha xagga canabka ah ayaa aad looga tabcaa halkan tayeglow iyadoo milkiilayaasha iyo howlwadeennada kale ay juhdi badan ku bixinayaan maadaama baahida loo qabaa ay saa'id tahay lacag fiicanna uu gooynayo dad badan marka ay magaca tayeglow maqlaan waxay soo xasuustaan canabka iyo malabka cad walow midka gaduudanna halkan laga helo ogow ninka abuuray digir ee laba bilood sugay ama abuuray masago galley iyo qare ee saddex bilood sugay intaana dunyo iyo cayayaan ka ilaalishay waa samir badan yahay waxaase ka sii dulqaad badan kan beeray amaba tallaalay dhirta sannadaha kadib faa'iidada laga helayo ee qudaarta qaarkeed dhasha beeralayda tayaglow waxa ay ku sheegayaan in ay haystaan amni iyaguna ay ku dadaalayaan xagga wax soo saarka gaar ahaana midhaha canabka iyo qudaarta kale qaarkeed iyo masagadaba
qudaaro badan oo beerta ka beernana jarta ee oo ka abuuran oo isticmaalsha iyo wadanka degmada la isticmaalayo meel kasta la isticmaalayo dho- dhoofiyaa un hadda isku jarta wadamada kale ndhoofiyaan beledweyne ilaa ma ndhoofiyaan baydhabo ilaa muqdisho yaan dhoofiyaan qudaarto una beeraan badi qofka beeraley horta amni aan baahan yihin ee dadka kale ee haddii wadanka dadka kale murtadiintii walaas roogeen amnigaba xumaay wala hadahays doolkuu dhacay beerta mutaacbad kornab adiibaa marka nafsata ahaan roorasi laakiin xarakada intii koytay amni nadiif ee halni beero taacbado korna ee amnigaana iyada aan faylay waa nabadgelyo fayla halni ganacsiga intii heer sara ku diirno fadane oo se- dadka hadda ee, maytu soo hayna dadka oo deegaanku degan oo xataa ee, magaalooyinka kale shaqo ku weydiiyahayo tahriibka galohayo meelo kale anbahaw intii wadankii wallah kusaarada kora awoodatii oo adag qobta awoodteeda walha kasaarada korta iyo tusana oo ceelka loqodada koro biyulaha kusaarada koro oo wallo qobsada koro oo wax lagu beeran karo wax lagu beeran karaya tusaane nololo tiinaan saasa ka maaraya hayna
صناع الحياة صناع الحياة أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب tayagalow waxaa ka jira shirkado iyo shakhsiyaad shinnida xanaaneeya si ay malab u soo saarto dabeedna qarash badan ay uga faa'iidaan malabka halkan laga qaado waxaa lagu iibiyaa muqdisho iyo gobollada kale ee dalka waxaana malabka tayagalow ka mid ah nooca la yidhaahdo malab caddaha oo kan kale ka qaadaysan badanaa shinnida waxaa la geeyaa meelaha baadiyaha ah ee jaqda ama bahoodka ah halkan waxaa yaalla sanaadiiq badan oo shinniyo ay ku xaraysan tahay sanduuqasa gudihiisa waxaa ka socota shaqo annagu aynaan cilmigeeda aqoon laakiin ku saabsan sidii malab loo soo saari lahaa waxaan hawshaas haysaa shinnida oo allaah u fududeeyey in ay ubaxyada soo dhiimiso kadibna malabka dhigto milkiilayaasha iyo howlwadeennada mid ka mid ah shirkadaha malabka ayaa inoo warramay iyagoo halkan sanadiiqda shinnidu ku jirto qotomaan dul taagan
niyow shinnidun walba hanaaneyaane ehe walta miir oo biridka manaha dhowr kilomitar oo magaalo anka dhowayne oo meel araay miiridad ka digin unhayne iyo ka hanaanayaane duurka geliyaane meel araay ii santuugiyada meel araay ya isticmaalan dool soomaaliya wala araaya usuuna oo hureyli isticmaalan jariya isticmaalan laakiin inta badan haddii ku guunay santuugada isticmaalan meel araay shinnida hanaaniyadiya walba kumad ehe shinnida horta miir duur eh oo manaha daag leh oo dhar le ani lajey oo meel arahay magaalo aan ku deeranee sokor unku- unku isticmaalanee wal malab nadiif e saafe eley u isticmaalasa maahin wal kale oo yee diiraw malabsha intiisaasaado nadiif haada yo duurki mahangiya kumad e walaa shiniyada walba wah una kahanaanayaan shinnida meel arahay way waraabiye meel arahay way dhagaalaye way baare malaagsha way fiiriye malaaga hooba dagow ku bedelaane malaag kale ka bedelaane boqolka haddii dagow manaha shinnida sanadkii u yar manaha halki dool tumun iwalku badan oo boqol ee samaysade mar kasta meel arahay kii dogow way ku bedelaan kii kale ka roogo unka reeban inta kalena way ku baabi'e shinnida mar- marar qaar intii udurka dhacaangal ku yaaba waa la ka daawayaa waa jiraan manaha oo geede e la ku uumiyaw sida daarta injegdi oo kale waxyaabo oo manaha magaalada la ku gadgadaa oo meeya- oona oo shinnida laka eh, daawayaa oo dhowr shay e waa jiraan walaagaas walba kumad eh manaha tuunka oo kale way ka daawaye meel araay iyo geedagoo kale usuuna meel araay filfilna way ka daawaye badanaa la ka daawaye Da- way ka uumiya manaha dabqalinka shabaabaan way ka uumiya نعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله
in ka badan labaatan dugsi oo qur-aanka kariimka ah lagu barto iyo madaaris kale oo dadka waaweyn wax loogu dhigo gaar ahaana haweenka ayaa ka furan magaalada tayaglow waxaana maamulka iyo macallimiintuba sheegayaan inay rajaynayaan heer ka sarreeya kan maanta ay joogaan dugsiyada qur-aanka kariimka ah lagu dhigayo macaahidda haweenka ayaan booqasho ku tagnay waxaannu ku aragnay arday kala duwan oo juhdi ku bixinaya barashada diinta islaamka
أواه يا شمس الأمجاد farac ka mida mu'asasada alxikma oo hoos tagta maktabka tarbiyada tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka furan magaaladan tayaglow mu'asasadan waxyaabaha lagu dhigo waxaa ka mid ah luuqadaha carabiga ingiriiska farsoomaaliga xisaabta kombiyuutarka caafimaadka iyo harqaanka waxaana jira waxbarasho dumarka u gaar ah oo cilaansaarku uu ka mid yahay arrinka aad ii soo jiitay ayaa ah in gabdhuhu harqaanka amaba sida dharka dumarka loo talo baranayaan taas oo looga maarmayo in hadhow dharka dumarka ay ragtolaan ardayda ayaa soo bandhigtay qaybo ka mid ah waxyaabaha ay barteen gaar ahaan haweenka harqaanka la baray ayaa warbaahinta tusay dhar ay toleen qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ayaa tahriibay dhowr iyo soddonkii sane ee lasoo dhaafay waxaana badaha iyo dhul saxara ah ku leeday kumanaan ka mid ah halka intii badbaadayna ay dhibaatooyin kala duwan ku haystaan qurbaha laakiin walaayadka islaamiga ah waxaa laga helayaa dhallinyaro shaqaysata oo si sharaf leh u nool maqaxyo yaryar oo ku yaalla tayaglow waxaan ku arkay dhallinyaro xasillooniyo ka muuqato oo ka shaqaysanaya kana fayow cudurka buufiska la yidhaahdo oo ah qofka oo soomaaliya jooga in qalbigiisu qurbaha jiro hogaamiyaasha dhaqanka ee degmada tayaglow waxay warbaahintan islaamiga ah alfurqaan u sheegeen inay haystaan amni iyo xasillooni iyo maamul ay ku qanacsan yihiin degmada tiyaglo aan hadda ka noola oo rooga waliba xaaladii iyada aan faylata alxamdulilah nabadgelyadii iyada aan sugantay ilaahay aa ka mahadsan gobolkana guud ahaan intiisii kale sad una maqaalanaya ama kuwar qabna xaaladiis iyada aan faylata wal dhiblaa hawshid ee ku jaraman aragaw amni jay suqnyi ilaahay tabaaraka wa tacaala ka mahadsan uma mujaahidiinta ba sabab ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sugaa marka xaaladda jawiga guud ahaan haddii dhanka aaranka eta haddii dhanka dhanka caafimaadka eta dhanka amniga haddii eta alxamdulilah ilaahay mahadaan sheega laan eedii eeda linka fayli arad wal dhibaato ama jiraan hadda oo runtii tan oo dee caam ahaan gaalada saa'ilka ahoo muslimiinta dhammaantii oo cirdisho iyo sharabdo ka duuluhayto socoto mar weli maqrishe iyo xaaladii lakufii jegin hayna tan kale ummadda la qabno islaamka guud ahaan la qabno dadka muslimiinta eh wal gaar ahaanee oo dhibaato ah gobolka ku jira guud ahaan majaraan alxamdulilah ilaahay tabaaraka watacaala ku hadalay runtii maamulada islaamiga iyo kuwa oo daaquudka ah ilaahay tabaaraka watacaala mayba ka tilmaamay kuwa muslimiinta ah oo kitaabka un hadda lixukumayo xarakatu shabaal mujaahidiin iyo wamaa yelihi walilimada qof kasta oo kitaabka ilaahay maamulaa may ka tilmaamay aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa ataw zakaata wa amaruu bilmacruuf wanhu an ilmunkar weliba runtii wal dhibaato ahoo deegaankan hadda ku jira mal aragaw oo macruufkii la farahay munkarkii la zuuliyohay mayna nashriyoha kitaabkii ilaahay mudaaci mudaa caleyhi kitaabada ilaahay aan hugun tago hayaan wal dhibaato ahoo deegaankan oo haqabiil ay iyo wal kale ay ku jarama leh magii anna runtii tan kale ku hadal waliba deegaankan ku jari jiray ana naftay waayo araga ah aniba ku waran oday oo ma aragna runtii haruugi jiray aradan haruugi jiray aha in badan la rugay soo joog badan ahaa intii da'day ah marka may ogaaya aradan may degay horta niman la raa afar boqol hor ilama elgodo iyo degay deegaankan degmadan tiyaglow degan waliba waaha iska dhaafo meel kale laynku koy dhaaftay yoo liiska dara jiray iskala jaran sharay ilaahay majar lang muslung ee walaal ee ehel ee la gorodow waliba nasab iyo islaamnimo iyo dirsnimo la wadaagsanyaa gurijeena la gubaayo waana la dili jiray waa dhibaatooyin noocaasa ku jara jaray ilaahay ka mahadsan runtii mayba nagatay lang mugdi ka jaray oo irahaanbatiya naganay alxamdulilah xaaladda eediyeedaan faylata islaamkan way ka nooladay nimci jarta war runtii langnooma qunlin sheegaw walin lankiroog waaba aragahay langnooma qunlin sheegaw ku jara alxamdulilah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhow xawaraysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal kusii dhownahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud wuxuu ku dhaliilay waxqabad la'aan iyo boobka dhulalka dadka shacabka ah xildhibaan maxamed xuseen gaarax oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa wuxuu dhaliilay dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud aanu waxba qabanin haddii uu muddo kororsi damcaan ay iyagu ka hor istaagi doonaan wuxuu soo hadal qaaday dhulboobka isagoo sheegay in dowladda federaalka ay dhulalka ka qaado dadka shacabka ah ay ku wareejiso dad kale oo iyada ay wadato mar la weydiiyey baarlamaanku inuu oggolaanayo muddo kororsiga uu damacsan yahay xasan sheekh maxamuud wuxuu ku jawaabayay xildhibaan gaaraxo
maya ma aqbalayno sababta anaan u aqbalayno waa kuu sheegaynaa wax danuuba dalka uguma jiraan ma fahamti madaxweynuhu hadduu hadda intuu soo qabtay saluugma badan baa ka taagan inta dambena hadda ma naqaan suu noqonahayo sidaa daraaddeed ma yeelayno waxaan aaminsanahay inuusan qaban waxyaalaha lagu dhaliilaya waxaa ka mid ah midii uu sheeganayo al-shabaab la dirirka waxaa kaloo ka mid ah corruptionka corruptionku samaduu galay waa garanaysaa dhulka waddanka oo dhan waa la iska qaatay xilalka la magacaabayo saaxiib iyo fami iyo qabiil bay tagtay waxaad arkaysay idaacado waxaan dhihi tegay agaasimayaal caayaya xildhibaano iyo ummadda soomaaliyeed intaba wax tallaabaa lagama qaadin waxaan aad iyo aad iyo aad u arkaa madaxweynuhu waxqabad iska daaya inuu hoos uga dhacay meeshii horan joognay aada u weyn dhinac kastaba ee dhaqaalihii dadkii ziiray taagan yihiin zero ayaa dadkii taagan yihiin meel walba baahi baa ka ar- waxaan xala arkayay idaacado laga soo duubay tuugadu waagii hore mobayle iyo lacag ay qaadan jirtay ayagoo kawaan boobahayo hilib ka dhacaya baan arkayay gaajadu heerkaasay gaadhay maaragtay waad ogtahayoo dadkii barakac baahsan oo dhulkii ah baa lagu qaaday wax dowladda loo soo celiyey male aada iyo aad baan waxaan u aaminsanahay in uusan qaban wixii loogu baahnaa waa meel aada u yar Me- meelaha inta shabaab laga qabtay gacanta lagu hayo waxaan kaloo ku celinayaa oo aan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa madaxweyne saxiixi dhulkuma bixin karo dhulka wasaaradba hadday lahayd wasaaraddu hadday ka maaranto way soo gudbinaysaa baarlamaankay keenaysaa wuu ansixinayaa tartan furan baa loo marayaa waa la iibinayaa dhaqaalihiisana qasna dowladeed baa lagu ridayaa oo la ogyahay dadka qaadanaya waxaanu u sheegaynaa dhulkaasu marna inuusan idiin xalaaloobin hal boos oy gadaal dowladdu u inta la wareegtay ay ula falgashay anuu maba xasuustaba ganacsataya dad baa la siiyey ma fahamte ganacsataya dad baa la siiyey kolley adiga waryahuna waad ogtahay afkaygaad rabtaa inaad ka xaqiijisa waa kuu xaqiijinaya dad dowladdu waxay ka qaada shacab shacabna waa siis
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa tahay dhegaystayaal qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa waraysiyadan soo qabanno dib u dhac aad u daran ayaa waxaa laga soo sheegayaa ah deegaanada amaba dhulka nf d ee ku horjira gumaysiga dowladda kenya iyadoona deegaanadaasi laga weysan yahay waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha waxaa dhowaan magaalada mombasa ku shiray xildhibaano ay kenya u xilsaaratay deegaanada dhulka nf d waxa ay xildhibaanadu wada sheegayaan in deegaanadaasi uu ka jiro dib u dhac aad u daran kenyana inteeda kale ay ka hareen sida ay hadalka u dhigeen haddaan nahay madaxda gobolka waqooyi bari laga soo doorto ama ku maalo labada guryaha baarlamaanka waddanka kenya iyo dhammaan waxgaradkii deegaanka halkan waxaanu isugu nimid inaan hoosta ka xariiqno kow iyo lixdan sano ka bacdii markii kenya ay xorriyadda qaadatay kow iyo lixdan sano oo intiisa badan nagu dhaafay horumar la'aan iyo maalgashi la'aan deegaankeenna in maanta aan rabno in wixii hore wax laga beddelo annaga haddaan madaxdii nahayna aanan oggolaanaynin in isgaarsiin la'aanta horumar la'aanta tamarta korontada oo dhulkeenna aad gabaabsi ugu ah dhammaan howlahaasi wax laga beddelo waxaanan dowladda siinaynaa talabixinno waafi ah tiro badan oo aan ugu sheegaynaa in ay tahay lagama maarmaan in dariiqadaasi maanta aan xariiqnay dariiqaasi maanta aan xariiqnay uu yahay kian aan rabno in lagu wado maalgashigana uu badnaado waddooyinkayaga xilliga roobka aan la mari karin xaaladdoodu ay aadka u liidatana wax weyn laga beddelo siiba ama ay ugu muhiimsan tahay isku xidhka saddexda degmo ee gaarisa wajeer iyo mandheera in deegaanada laftooda baarlamaanka laga soo doorto isku xir waddooyin casri ah ay yeeshaan quwadda korontada oo aad ama tamarta oo aad ugu gabaabsi ah deegaanka iyada lafteeda kor loo soo qaado oo maalgashi dheeraada la geliyo in waxbarashada iyo dhammaan howlaha kale ama dhibaatooyinka kale ee bulshada haysto wax laga qabto in aanan oggolaanaynin sidii hore in wax lagu sii wado annagana aan soo jeedno
magacayga waa xuseen weytaan uh, Mohamed Abdurrahman, Member of Parliament for Mandera East Constituency. Uh, maanta waxaan iskugu imaanay Mombasa, hotelka la yidhaahdo Serena Beach, uh, anagoo ka kooban embiyaalkii laga soo doortay uh, North Eastern Province, la- meeshii la dhihi jiray hadda beryahan dambe waa county, Garissa, Wajia, Mandera, ilaa soddon embiyaal, senatayaal, women rep, nominated MPs marka la isku daro ilaa soddon ah annagoo ka wada hadlayna dantayna ee, gobolka aan ka imaadnay ee, north eastern province oo saddexdan county ka kooban waxaan aaminsannahay wakhti badan sidii kenya ay xurnimo u heshay in saddexdan county dib u dhac weyn aad nagu dhacay oo waddanka kale aan ka harnay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي